subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo haysnay qodobada aad ku dhagaysan doontaan wararkan waxaa ka mid ah sare u kac ku yimid qiimaha agabka isboortiska suuqyada magaalada jowhar kulan looga hadlayay nabadda deegaanka oo lagu qabtay degmada biicadde xarunta beerista casriga ah iyo daryeelka dhirta oo laga hirgeliyay deegaanka luglow ee gobolka jubbada hoose heshiis nabadeed oo laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay deegaan hoostaga cadaado xeer ilaaliyaha jubbaland oo kormeeray xabsiyada degmada kismaayo wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan erdogan oo maraykanka ugu baaqay inuu ka qaado unaqabateynta difaaca
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saamaynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu abdaxsiis xasan mucalin waana subaxnimo arbacaha taariikhda waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeenii oo fidsan sar ukac ayaa ku yimid qiimaha agabka isboortiska suuqyada magaalada jowhar maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya ka ganacsiga agabka isboortiska sida dharka kabaha kubadda cagta iyo kuwa kale oo badan ayaa waxaa laga dareemayaa sarukac maadaama bulshada ay si xoogsan u iibsanayaan dhalinyarada ciyaara kubadda cagta ayaa si joogto ah u iibsadaa agabka isboortiska taa oo fursad u noqotay ganacsatada haddaba mid ka mida ganacsatada ku sugan degmada jowhar islamarkaana iibiya agabyada isboortiska ayaa ka waramaya faa'iidada iyo sida ay u iibsadaan dhalinyarada ka ganacsiga agabyada kala duwan isboortiska waxaa waaye socodkiisa aad u badan yahay dabcan waxa waaye waa dhalinyarada aada u xiisa dharkan sportiska waxaan kala iibiyaa waxaway waa baaxad badan yihiin waa qeybo badan yihiin qof walba wuxuu xiiseynaya ama uu hubbigiis yahay uu jecel yahay kugu imaanayaa wuxuu ka heloon kaa iibsanayaa jumlo iyo tafaariikh tafaariikhaan u iibiya aniga waa jiraan sometimes mararka qaar dad ii yimaado oo si jumlo iga qaato dersin dersin iyo bar laba dersin waa jiraan dhalinyaro badan oo ii yimaado oo sidaas iga qaato walaalow kuwa rakiis iyo kuwa qaalba iskugu jiraan qof walba iyo jeebkiisa iyo wuxuu micnaha ka baxo dalabkiisa la siiyaa qofka micnaha hadduu dhahayo wax rakiisa rabaa qiimo jaban oo macquul ah waa la siiyaa qofkii dha wax taya leh oo ilaaha kuma darnaada wax tar laa rabaa dhahne aniga ahaan markaa soo qaadayo waxaan kusoo qaadaa qiimo khidmad macquul ah markaa inta keenaayana sidoo kaleentood qofka waxaa laga iibiyaa wax faa-iido ay ugu jiraan waxna waa ka bedelaa sometimes waxaa ka mid ah isku joogya sportiska sida jaakada iyo sawaalka isku jooga ah waxaa ka mid ah fanaanadaha iyo buumooyinka iswato oo kooxaha kala duwan sida horyaalka ingiriishka ay ugu quud weyn tahay kooxda manchester united sidoo kale mancity waa dhalinyarda waxay aada u xiiseeyaan horyaalada kala duwan jermal spain faransiis qof walba iyo dooqiisa neow hadda waxaa iibkeeda saa-id dhalinyarada ku yihiin the ganars arsenal koox la yiraahdo kooxdaasaa iibkeeda hadda badan yahay oo sanadihii ugu dambeeyey howlmar balaaran ka sameysay kubadda cagta soo kabashalayaab la sameysay kabaha sportiska waxay kala baxaan ayu nuuc waxaa jiro kaba sportis sida kabaha kubadda lagu ciyaaro kareentood oo bermisig unta kale ah kab tayalho maasha allah ah oo ilaah kuma darnaade khafiif ah sidoo kale ma jiraan kaba kale oo sportis eh oo allahu mustacaan salaxaa la yidhahdaa duun waaye Eh, dadku waa yeelada oo adiga aalmiteyo subaxdii korontada qaataan waxaa kaloo jiraan eh, kaba kale oo sportis eh ayagan libis ahaan qaar u isticmaalaan oo fudud kab fudud la sportis eh waa ay noocoo kale maxaan kaba sportis waa fara badan yihiin aad iyo aad caruurta aada u iibsadaan wayba jecel yihiin caruurta boqolkiiba boqol Een, waxaa jira waa caruurta way imaadaan way iweydiiyaan waa iibsashadooduna way badan tahay maasha allah way igu sam farqi weyn oo udhexeeyo dharka sportiska ah iyo dharka la iibiyo dharka sportiska boqolkiiba boqol dhalinyarada dhalinyarada magaalada ku sugan een, waxaa si aad u iibsada dharka maaliidaha een, aan aada u xiiseeyo dhalinyarada da-dooda ee ka hooseyso een, labaatan sano labaatan sano wixii ka weyn waa ayagana waa wax bartood bay iibsadaan laakiin dhalinyarada aad iyo aad u yar oo t- tomiyo todoba tomiyo sideed meelahaas jiro aad u iibsado iyo toban sano wixii ka yar ye ye sanad walba wax cusubaa soo baxo sanadba sanad ka duwan waxa waaye wax cusubaa jiro wixii hore sanadka hore wixii ahayd dad qaar ma barwaan bay iga dhaqaaji ku waxaan sanad hore ahayeen hadda wixii cusubaa rabnaa ay ku dhahay xilli ciyaareedkan jaste waxaan ku hami weynahay magaalo madaxa hirshabeelle inaan ka furo qeyb sportis keliya ah oo wax kale loogu imaahayn shay kale loogu imaahayn sportis ay nooc kala duwan si kastaba ka ganacsiga agabka sboortiska ayaa lafdhabar u ah isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada waxaana magaalada joor kusoo badanaya goobaha ganacsi ee lagu iibiyo agabka sboortiska mahadsaned maxamed kuna looga hadlayay nabadda deegaanka ayaa lagu qabtay degmada biicadde ee gobolkan shabeellada dhexe cabdifitaax axmed macluw ayaa soo jeedinaya odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybo ka mid ah dhalinyarada dega deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa go-aano ka soo saaray dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano hoostega degmada biicadde ee gobolka shabeellaha dhexe kulan odayaashu ay ku yeesheen degmada biicadde ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanada hoostega biicadde qayb ka mid ah odayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa bayaan ka soo saaray inay dirirtu sii socoto taasoo ay sheegeen inay tahay mid aan la ogolaan doonin islamarkaana laga doonayo dhammaan beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhex martay deegaanada biicadde hoostaga inay gogosha nabadeed ay si shuruud la-aan ugu soo laabtaan dhammaan oo isku howlay oo u taagan inay nabadeeyaan dadka walaalaha ee xurguftu dhex martay aadaan ugu mahad celihaya waxa ay qabteen aadaan ugu mahad celihaa waana soo dhoweeya marka hore marka xigto waxaan u mahad celiyaa ciidankii iyo saraakiishii howshaas ciidan isku howshay ee intaas u taagneed ee dhaxanta u jiiftay ayagana aadaan u mahad celiyaa mahad ha ka gaartaan leh intaas kadib waxaan meeshaan eh, bulshada anigu aan matalo ay ka caddeen inay nabad diyaar u yihiin inay ka shalayaan ama ay qoomamo ka joogaan dadka walaalahooda dhibka kala gaaray dadku waa dad wada dhashay waa dad walaalaa waa dad leesxiji jiray taariikhda hore uma dhicin dhibka maanta dhex maray shayddaana ka adeegay maanta kadib waxaan rajayhayaa inaan dhib dambe uuna ka dhicin oon wanaag ku soo dabaala maadaama tolkayga uu ii xil saaray arrintaas oo uu ii diray ouna igu garab taagan yahay waxaan ka shaqeeyaa in labada beelood oo walaalaha inaan nabad dhex dhigo waxaan rabnaa abarugaaley nabadoonku iyaantan waa naga dabranay anunkowna noo dabranay ee beriga inaan dalaalaca ka dhiganno oo miniiday naga maqnay iyo miniidaynala kuleeya intaba aanu wakiilannay shalaba waa wakiilanne diyaar ma unah habarugaaley inaan midowno oo nabadoonkayna cali xaaji xuseen gacal aan ka dambayno kunaan duubnaana diyaar ma unah
waxaan baaq nabadeed u soo jeedihayaa oo maaragtay qaraabada ee beesha habarugaale inaan midowno kana midowno danahayna iyo arrimaha aan leenahay dadku waa walaal waa qaraabo marna ma kale ma dhammin walaalayaalow soo dhowaada aan tashanno wixii danahayna aan ka warranno diriska dadka ah ee maaragtay qaraabada aan walaalnimo ula dhaqanno nabaduna haddii la idhaha islaamka oo dhammay ku raysaa kuna wanaagsan tahay waxaan rabnaa nabadoonkana waa lagu duubay haddii la idhaha beesha habarmugaalaa duubatay Eh, alxamdulilaahi iyo wixii walaalihiisa ama beled jira ama baadiye jiran inay daba kacaan waa ku qasban yihiin wixii dantaynaana inaan raadsanno walaala isula dhashaan nahay Eh, waana ku tashannahay marka alxamdulilaahiye eh, wax dhiblana ilaahay nama dhex dhigo adduunka waxaa ka jira dagaallo allaha qaboojiyaan leennahay ilaahay idankiisa ununku waxaan rabnaa nabadaan rabnaa nabadaan dhinada kugu yeedha nabadaan nuugu nimada waxaan rabnaa nabadoon cali xaaji aanu isugu kaanya yeedha wuxuu isugu kaanya yeedha nabad beledya baadiyo inaan isku duubnaanno ha qaanya doonanno ilaahayna noo sahlo saasaan isugu nimid waxay maaragtaa dhibahoona haystana allaha naga reebo dadkaas ununka iyo uyuku aan isku dhacnay waxaa isku kaanya riday shayddaan dadku waa isku dhici karaan wax walbaa dhacaayo waxaa loo baahan yahay wixii dhacay raka daba taga in la helo marka maanta ay noo suurto gashay inaan arrintaas aan isaga imaanno waxaan nahay beesha haba rugaale oo aan u dhannahay
dagaalbeeleedyada soo noqnoqday ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee dega deegaanada ku dhowdhow degmada biicade ayaa noqday kuwa soo laalaabta waxaana lagu wadaa in dib u heshiisiintani ay noqoto dhab u heshiisiintii ugu dambeysay ee beeluhu ay gogushu ku fariistaan xarunta beerista casriga ah iyo daryeelka dhirta ayaa laga hirgeliyay deegaanka luglow ee gobolka jubbada hoose saare cabdixuseen ayaa saaka inoo faahfaahinaysa deegaanka luglow ee gobolka jubbada hoose ayaa laga hirgeliyey xarunta beerista casriga iyo daryeelka dhirta wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka jubbaland mudane ceediid suleymaan xaashi oo uu weheliyey wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed maxamed cumar ayaa si wadajir ah u booqday xarunta beerista casriga ah iyo daryeelka dhirta oo ay wasaaradda isbeddelka cimilada maamulka jubbaland ka hirgelisay deegaanka luglow ee gobolka jubbada hoose ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda isbeddelka cimilada ceediid suleymaan xaashi isaga oo bulshada kula dardaarmay in ay ilaashadaan xaruntani safarka iyaga maanta wuxuu ku saabsanaa wasiirku booqashu noogu yimi wuxuuna nagala qaybgelayay xarun dhirta lagu kobciyo oo laga furayey luglow deegaankan xalka waara loogu talagalay dowladda jubbaland u qoondaysay oo dad fara badan dibudejin loogu samaynayo soomaaliyeed yaa wasaaradda deegaanku iyadoo ka dadaalaysa ummaddaa la dejinayo dhulka iyo sidii loola tacaali lahaa isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu yeesho dowladdu waxay go'aansatay wasaaraddu in loo abuuro xarumo lagu kobciyo dhirta dhulkaana la cagaariyo xilliyada duufaanadu dhacaan iyo dabaylaha yimaada ee xagaaga iyo wax waliba marka ay imanayaan waxaa la rabaa dhulku inuu isbeddel kobca dhirta a la yimaado si loola tacaalo caafimaadka dadka iyo isbeddelka cimiladaba annagoo taa ka duulayna xaruntaas baan diyaarinay wasiiru dowluhuna daafurka xaruntaas wuu nagala qaybgelayay maanta isaga iyo qolooyin kale oo hay-adaahoo nagala shaqaynayey oo hadda aan goobta fadhiyin farxad weyn bay noo tahay guddoomiya shaarub iyo tiimkiisaba inaan soo booqanno geedkan quruxda badan annaga dowladda federaalka waxaan rabnaa halkan inay si kale u adeegsato oo deegaanka iyo ilaalintiisa iyo marka laga gudbo intaas annaga berigii waxaan isla soo qaadnay xarun dib u heshiisa inaan halkan in laga dhigo oo ay ummadda soomaaliyeed oo dhan u noqon karto meel dib u heshiisiin laga sameeyo sababtuna waxa weeye magaaladani waa magaalada keliya ee dagaalka sokaya ka badbaaday dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed maxamed cumar ayaa sheegay in ay mar walba dowladda soomaaliya diyaar u tahay horumarinta dhirta marka in la horumariyo meeshan i think inay tahay wax ay waajib tahay inaan ka wada shaqeyno jubbaland iyo federaalkaba inay ka wada shaqeeyaan meeshan inay meel goobaha taariikhioo lasoo booqdo oo dadku ay dalxiiska u yimaadaan oo shirarka ay ku qabsadaan oo inay noqoto aad baan u soo dhaweynaya wasaaradda iyo deegaanka waxaan kala shaqayn doonaa ajende kasta oo qaamqaam kasta oo ay ka leeyihiin inaan gacan siino taageerada ay u baahan yihiin oon kala har lahayn inaan siino balyo mar kale waan idinla shaqayn doonaa wasaaraddan kala shaqayn doonaa wasaaradaha kaleo maamul goboleedkan kala shaqayn doonaa in guud ahaanba meeshaan ay noqoto goob tilmaaman oo ku tilmaaman meelihii ay ka fiday soomaaliya cagaaran meelihii ay ka soo fiday jubbaland cagaaran and then soomaaliya cagaaran wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada maamulka jubbaland ayaa ku howlan horumarinta dhirta ee laga hirgeliyey deegaanada maamulkaasi jubbaland mahadsaned saara heshiis nabadeed ayaa laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadaado xalimo cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa maamulka degmada cadaado ayaa ku guuleystay inay xal ka gaaraan shaqaaqooyinka ka dhex jiray bulshada wadadega deegaanada docoley iyo bandiirley kaasi oo ku salaysneed barkadaha biyaha si ay xoolaha ugu waraabsadaan waxayna keentay in dhibaatada ka dhalatay deegaanka laga qodo barkada kale kulanka lagu soo afjarayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada cadaado taliyaha ciidanka booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaasi iyadoona lagu heshiiyey in si nabad ah loogu wada noolaado wixii adeeg ahna loogu dambeeyo maamulka degmada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado faarax siidow warsame ayaa bulshada degmada cadaado ugu baaqay inay si nabad ah ku wada noolaadaan baraagaha xoogaa is-afdhaafka maalmahan uu ka jiray ilaa muddo aan joognay haddana waan ku heshiinay waana soo xalinay wixii aan ku xalinana dee waa sheegayna insha allahu waxaan rabnaa marka inaan sheegno dadka deegaanadan way soo laalaabatay in la qodo ama guri laga dhiso ama barkad laga qodo waxaan uga digaynaa dadka deegaanadan damacu ka gelayo inay bina ka samaystaan hadda ka horna waa u sheegnay hadda kabacdina waa u sheegi doonaa inaysan iyagoon fasax maamul haysan aysan waxba samayn karin qofkii u baahda inuu bina samaysto waa inuu fasax maamul helaa meeshaas inay meel u munaasabo ah tahay deegaankaas iyo inaysan ahayn iyaga maamulka ka warqaba qofkii damaciisa iyo rabitaankiisa ku qota ama ku dhisa hadda kabacdi iyo hadda ka horba sidii hadda ka horba ahayd ganaaxii laga qaaday unbaa laga qaadi doonaa iyo xabsiyu mudan doonaa waxaan u sheegaynaa qof dhow iyo qof dheer deegaamadaas dadkaasi ay wada degan yihiin walaalaha ah oo isku oo ka gees ka gees isku teedsan oo hadii alla ku rooyahay dadka birimageydeeda ah walaalaha oo wada dhashay ay degan yihiin inaan laga ogoleyn wax khilaaf ah iyo wax maaragtay nacayb ah iyo wax isriixriixa iyo wax isfaham darraa midna aan laga ogoleyn dadkaas dad walaalaa weeye dad hadii alla ku rooyahay isku maamulo weeye dad isku magaca weeye dad maaragtay yacni wax kastoo isku diin oo isku dal oo isku deegaana weeye meelaha la joogo waxaa la rabaa meeshii hadda meeshii qofkii uu damacgalo inuu dhismo samaysto ama baraaq ha ahaato ama guri ha ahaato waxaa la rabaa inuu warqad maamul oo fasax u raadsado isaga maamulkaasi siinaya ama u diidaya qofkii asagoon maamulka ka haysan warqad sameeya waxaan u sheegaynaa oo askartu iyo saraakiishu ay ku amran yihiin inay ganaaxna ka qaadaan ganaaxii qoraana ay ka qaadaan asagana xabsi geeyaan haddii alla kuuri god meeshaas uu guri hadduu dhisana la dumiyo god hadduu qodana la xabaaro intaasaan saraakiisha ciidamadana amraynaa haddii ilaaha idmo waxaan rabnaa inaan sheegno wixii lagu heshiiyey meesha maamulka degmada cadaado ayaa wada dadaalo xal loogu helayo shaqaaqooyinka ka dhex jira bulshada wadadega deegaanada ducoley iyo bandiiroley xeer ilaaliyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa kormeeray xabsida degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maxamed nuur xuseen ayaa mar kale soo jeedinaya xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nuurdiin maxamed khaliif oo ay wehliyaan saraakiil kale ayaa kormeer ku tegay xabsiyada ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xeer ilaaliyaha iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa booqday xabsiga dhexe ee degmada kismaayo saldhigga dhexe iyo xarunta taliska booliiska qeybta gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay ku xiran yihiin maxaabiis loo haysto dambiye kala duwan kormeerka kadib ayaa xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nuurdiin maxamed khaliif faahfaahin ka bixiyey maanta waxay ahayd maalin ka mid a maalmaha shaqada howlmaalmeedka caadiga ah waxaan kormeer ku tagnay qeybaha kala duwan taliska booliiska qeybta iyo xabsiga dhexe iyo saldhigga degmada kismaayo oo aan kormeereynay duruufaha ka jira ee shaqada iyo duruufaheeda dadka maxaabiista ah lagu soo xiro magaalada laga soo qabto qaybahooda kala duwan iyo duruufaha ay ku nool yihiin kuwa rumaanka ku jira iyo kuwa aan weli maxkamadda la horgeynin cusub qabasadooda cusub tahay kuwa xukuman kuwa xabsiyada ee socoto dacwadahoodu socdaan dhammaan intaba waa soo kormeernay qof walba iyo duruufta uu ku xidhan yahayna waan soo aragnay duruufta ay ku xidhan yihiin maxaabiistu waa iska roon tahay sababto ah waxa weeye waxay isugu jiraan qaybo kala duwan oo ah qaybihii faldembiyeedyada iso qaybta gacan ku-dhiglayaasha qaybta dembiyada waaweyn u xidhan sida kufsiga iyo dhaca iyo wax la mida iyo kuwa u xidhan dembiyer yar intaba way leeyihiin laba qaybood ayay u qaybsamaan maadaama xabsiga dhexe uuna ahayn xabsi ku filan waxaa jira maxaabiis ku xidhan qaybta ku xidhan booliiska oo si sharciyana ugu xidhan maadaama oo maxkamaduhu ay iyagu usoo diraan oo ay keenaan mar haddii xabsigii dhexe aanu ku filayn culeyska jira waxa weeye waa goobaha ayuu ka jiraa oo ciriiri ah sababtoo ah kuma filla laakiin alxamdulilah hadda waxaa socda xabsi weyn oo standard ah ayaa socda magaalada kismaayo duleedkeeda ka socda waxaan rajeynaynaa insha allah inuu dhammaado lagana nafisi doono culayska ka jiray ee goobaha dadka eedeysanayaasha iyo dembiilayaasha lagu xidho marka arrintaasay daarnayd maanta kormeerkeenna
kormeerkan uu sameeyey xeel ilaalyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nuurdiin maxamed khaliif ayaa kusoo aadaya xilli saldhigyadaasi ay ku xiran yihiin maxaabiis loo haysto dembiye aad u kala duwan markaa dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaara saare cabdi xuseen mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakalasiis laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah qabashada halka doolar ayaa la kala siisanaya labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol halka bixinta la kala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic shan markana maciishada bariiska nuuc loo yaqaana safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanaya toban doolar burka ayaa haluurkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar sonkorta ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba doolar iyo bar caanaha brimfito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar buketka jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waa naga intaa markaana cayaaraha iyo xaliim cali ibraahin
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha saake waxaan ku eegi doonaa kadib markii ay barbaro laba iyo laba ah ku kala baxeen arsenal iyo manchester city waxaa saadaal cusub laga sameeyey horyaalka wadanka ingiriiska ee premier leaga iyadoo la eegayo awooda kooxaha heerka dhamaystirka ciyaartooyda ay haystaan ee boos walba iska sugayo iyo arrimo kale halyeega liverpool ee jemi ayaa markii ay soo dhammaatay ciyaarta manchester city iyo arsenal waxaa jemi u fadhiistay istuudiyaha telefishinka skyska sky sport waxa uuna sheegay in weli uu rumaysan yahay in saadaasha dhammaadka xil ciyaareedka ay noqon doonto sidii ay u malaynayeen ka hor inta aanu bilaabin ciyaareedka jemi waxa uu sheegay in ay tartan adag geli doonaan kooxaha saddexda ee manchester city liverpool iyo arsenal horyaalkuna uu yahay mid iyaga u dhexeeya waxauna meesha ka saaray manchester united iyo chelsea oo xil ciyaareedkani u muuqda in ay fiican yihiin guutaan xubinta cayaaraha warka subaxnimo waanaginta halka warkaaseed kala socotaan waa raadi haysnaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda ordogan ayaa maraykanka ugu baaqay inuu ka qaado cunaqabateynta difaaca madaxweynaha turkiga raseb tayib ordogan ayaa ku baaqay in la qaado cunaqabateynta maraykanka ee xanibaya qaar ka mid ah iibsashada difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee halka dhinac ah ordogan ayaa xayraadaani ku sheegay inay caqabad ku yihiin awoodda labada dal ee xulafada naato ee ku gaari karaan bartamameedkooda ganacsi xiriirka u dhexeeya ankara iyo washington ayaa sanadihii lasoo dhaafay aada u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid tihiin kala aragti duwanaanshaha siyaasadda qodobkaasi ayaa ugu dambeeya saaxiib yaal guud ahaan warkeeni saakay aad ka dhegaysanaysa raadiyo isnaa magaalada jowhar nabadgelyo